soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka ah ay u wada fadhiyeen sidii hore loogu sii mari lahaa amuuraha siyaasadda ee dalka iyo amniga iyo wax walba oo qadyada taal sidii dhaqanka way ahayday wadatashi iyo maxaanku irahda doodo dhaadheer kadib kommunikeega muxuu ahaay afhayeenku uu akhriyey ayaa madashu isku soo raacday hawshuna muxuu ahaay sidaas ayay ku soconaysaa madashu marar badan waxaa la yidhaha waa shirki ugu dambeeyo madasha iyo waxa iyo sidaa ma ahan madashaana waa jiraysaa ilaa howlahaas xilkooda qaaday ay meel gaarsiiso daqiiqad kasta oo loo baahdo in ay soo baxdo arin lo u baahan tahay madashu inay iska aragtana madashu waa isku imaan doontaa meel allaali meesha markaa ay isla garato oo u fudud ayayna isugu imaan doontaa sidii horay bacaadada waaheeda dalka gudihiisa ah dadaaladii markaa sidaas u socdaan waxaan rabaa mar kale dadweynaha soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba inaan u caddayno madasha waxaa ka go-an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sanadkan laba kun iyo lix iyo toban in ay waqtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga badelin maalinna aan lagu darin wixii kale oo soo baxaahay markay soo baxaan xalinayna laakiin amuurihii doorashada u baahnayd hadday tahay miisaaniyadii doorashada hadday tahay qaabkii doorashada hadday tahay hay-adihii iyo maxaanku irahda wixii doorashada ka shaqaynayo guddiyadii iyo dhammaan guddigaas xalinta khilaafaadka oo hadda la akrinaya ayaa ugu dambeeyey haddii ay tahay amnigii haddii ay tahay meel walba wax kasta oo diyaargarow ah oo doorashadaasi loogu diyaargaroobayo inay dhacdo dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyadooda oo gacmaha is haysto xukuumadda federaalka andheh iyo dowlad goboleedyada oo gacmaha is haysto ayaa sameeyey waa diyaar dadka soomaaliyeed ha ku kalsoonaadaano dowladooda ha isku kalsoonaada ayaga hana u diyaar garoobaano muxuu ahaay inay tagaan goobahaas cabsida iyo shakiga iyo waxaana aan aad iyo aad u yaran odayaasha soomaaliyeed ee sharafta badan ee ka tirsan oqoiyosoddoniyoshantaoday waxaan mar kale kula dardaarmayaa iyaguna in ay firfircooni dheeri ah iyo dadaal dheeri ay muujiyaan oo ay doorkooda ka soo baxaan haddii odayaashu doorkooda ka soo baxaan oo guddiyadu doorkooda ay ka soo baxaan oo dowlad goboleedyadu ay doorkooda qaataan oo dowladda federaalka doorka ay leedahay ay qaadato oo beesha caalamkuna doorkeeda qaadato howlahaas ilaahay idankiis waxay u dhacaysaa doorashadu si sahlan oo aad iyo aad oo muxuu u sahlan marka waa kala cadyihiin iskuma darna cid kasta doorkeeday leedahay dalkan jamhuuriyadda soomaaliya mar hore ayaa go-aan la gaaray in uu dal federaal ah noqdo uu soo noqday inta dhimanna ilaahay idankiis waa la dhammaystirayaa doorashadanina dalka dantiisaa ku jirta sumcadda ummadda soomaaliyeed ee magaca soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliya ku jirta dadka soomaaliyeed waxaan mar kale ugu baaqiyaa dhammaan inay u istaagaan in ay fududeeyaan qabsoomidda doorashooyinka ay qabsoomayaan sida si ugu sahlan oo ugu dhibyar oo ugu qurux badan muxuu ahaay inay u qabsoomaan waxaan rabaa in kalsooni buuxda ay qaadaan dadka soomaaliyeed ajando gaara oo qofka leeyahay ama maamul gaara oo leeyahay ama muxuu ahaay hay-ad gaara oo dowladda ka tirsan ay ka leedahay doorashooyinka ma jiraan oo aan ka ahayn doorasho soomaaliyeed oo waqtigeeda inay dhacdo si nadiifa oo hufan oo maxaanku irahda daah furan oo maxaanku irahdaa loo sameeyey hay-adahaasoo dhan oon siyaasad shaqo ku lahayn gudiyada doorashooyinka siyaasad shaqo kuma laha kuwa xalinta khilaafaadka sidoo kale siyaasad shaqo kuma laha maxaanku irahdaa dowlad goboleedyada jira hadda oo dhisanba ayagu way dhisan yihiin maamulkoodii waa u dhisan yahay baarlamaankoodii ay qabaan xukuumadooda qabaan waxa la dhisayo ee laisugu tegayo ee laisu keenayo waa kii dhexe oo naga wada dhexeeya dadkao dhan ka wada dhexeey dabcan qof walba hogaanka ugu fiican xildhibaanka ugu fiican ugu wadanisan ugu daacadsan ugu dal jecel in lasoo doortaan rabnaa wax intaas ka duwan oo gaarona qof qof lahaan kara ma jirto xildhibaan qof lahaan kara iyo koox lahaan karta ma jirto qofka soomaaliga mar walba qof muwaadina oo nadiifa waayo kalsoonidaas inaan qabno marka baarlamaankii aan soo dooranayna waa baarlamaankii federaalka ah oo ka dhexeeyey maxaanku irahda dalka soomaaliya oo dhan oo aan rabno inaan u dhiibno talada dalka muddada afar sane damba ah aan soo xulanno dad fiican aanan u soo xulanno si nadiif oo fiican aan usoo xulanno iyo inaan muxuu ka ahay laablaab iyo kala shaki waxaas aanan gelin haddii alla yidhaahdo aad iyo aad ayaan ugu ogsoonahay in ay sidaas wax u dhici doonaan wax kasta oo fududaynaya doorashadaas inay si nadiifa oo dhibiraan u dhacdana dowladda federaalka ee guud ahaanteed siday u dhantay hay-adeeda diyaar ayay u yihiin marka dadka soomaaliyeed waxaan rabaa in ay taas ku kalsoonaadeen saas ahaato